waa mahadsan tahay yuusuf dhacdadaas ka dhacday deegaanka yaka xalay dhurwaagaasu wuxuu weeraray rag wuxuuna dhaawacay saddex nin oo nin aad u liito dhaawac hore oo laba asbuuc ka hor ninuu dhaawacana waa jiray xalayto xillii abbaar siddeeddii ayaan ciidan diray dadkii deegaankuna waa sururiyeen aad iyo aad baa labiyo tobankii xalay loo raadiyay xalay waa lays waayey waagu hadduu bariyey lixdii iyo bar meelahaas ayaa bahalkii meel laga helay muddaa lays cayrsanayay meeshu waa meel kaymo iyo dhir leh halkaasaa laysla galay kabacdii xabadaa lagu riday dadku saf ballaaran bay ahayn oo dadkii shacabka ahaa dhinacay jireen ayaa laga helay bahalka kabacdina la dhowr xabbay ku rideen siday noo xaqiijiyeen waxaana ku dhacay saddex xabbo sidaasaa bahalkii ku dhaawacmay dhimashadiisuna ay ku timi annaguna markaas aanu qoladii heshay ay qoladii kale u qaylisay saasaanu isugu nimi marka saa dhacda noocaasa dhacday baalkaasna waa lagu guulaystay waana dhintay tirada dhurwaaga dadka dadka cunka ah ee dadka dhaawacay tiradooda imisay ahaayeen tirada wax cuntay subaxdii haddii waagu bariyey bahalka laba xabbaa la arkay laakiin bahalkii cunay ninkii horena dhaawacay saddexda ninna caawa dhaawacayoo nin aad u liito waxa weeye waa kan la dilay weeye markii xabaduhu ku dhaceen firgashadiisii waa uu matagay ninkii dhaawiciisii farihiisiibuu soo matagoo caadiyahoo ciddiyihii ku yaalliinoo caadiya wax dilay kan weeye waaya maxaa dhimasho ah marka saddexdaa ragga ah wax dhimashaa hadda lama soo warin laakiin ninka garowa loo qaaday aad buu u liitay intii duhurka ka dambaysay war kama hayno laakiin ninkaas waa liitay warkii ugu dambeeyey wuxuu ahaa nin uu meel walba gooyeyoo xiniyaha uu gooyeyoo muruqyada gooyey oo meel kasta gooyey buu ahaa waana arrinta nagu kalliftay inaanaan fadhihi karin inaan bahalkaa raadinno oo dillo sababtiisaa lahayd markii la yidhi nin buu xiniyaha gooyey oo muruqyada gooyey oo afka goostay oo gacmaha goostay waxa weeye meel loo fadhihi karaa ma jiro dowladnimada iyo nidaamkaanba ogolaan karin marka saa laadligeed bulshadii iyo dadkii shacabkaana uga mahadcelinaynaa qaybta weyn oo ay ka qaateen oo ay kaymaha u dhex mareen booliiskuna xoog bay u tageen meesha oo si fiican bay u dhex mareen aad iyo aad ba umahadsanta waxaa jira bulshada gobol karkaar gaar ahaan dadka reer guuraaga cabsi xooggan baa soo wajahday marka ma jiraan taliya e dhurwaayo kale oo dadcuna oo laga cabsi qabo inay mar kale kusoo rogaal celiyaan miyiga iyo weliba magaalada waxaa dhici kara inuu meelo kale ka yimaado oo dhurwaagu waa iska mudaa baa la yihahdaa dadka aadka u yaqaano inuu nugaasha ka soo baxo oo dagaaladii sool ka dhacay kuwa ka yimi waa dhici ka dhaca laakiin deegaanka iyo ka waxaan is leenahay bahalkii dadka cunayey oo ku mabay inuu kaa ahaa baan jecel lahay haddeer wakhti xaadirkan wixii kalena waa raadinaynaa haddii lahayd dhacdadan marka bulshada sidee u arkaan bulshadu waa ka argagaxeen wax naxdin badan bay ahayd sababtoo ah dhaawicii hore waa lala yaabay meesha uu ragga kula dagaalamayo wiilasha ku qaniinayo ku dhaawacayo geel baa fadhiya dhalay kuwo kala xidhaysan kuwaa kobta daaqayey intaaba eegi mayne dadku eegaya marka dadku aad bay uga argagaxeen weliba miyiga markaan u baxnay oo yaxda u leexanay dadkaan u tegaynay kulli dadku waa wada taagnaayeen oo waxay lahaayeen dhurwaabaa dadkii carruurtii naga qaadanaya casar buuna weeraraya wax badan bay noo sheegayeen laakiin markaan isagoo mayda soo noqonnay dadku aad bay u farxeen waana ku faraxsanaayeen waa sidee hadda xaaladda caafimaad ee saddexda ragga ah ee dhaawaca culus uu geystay ee dhurwaagaasi labada nin oo qardha yaalla waa fiican yihiin nin waaba iska roon yahay ninna waa soo kabanaya laakiin sidaan hore kugu sheegaba ninka garowa loo qaaday baa hadda xaaladiisu aad u cuslayd jawaabtiisa ugu dambaysana ma hayno laakiin ninkaas dareen weyn baan ka qabnaa dhimasho iyo nolol labadaba waa waa waa wuu leeyahay maxaa fariina u diraysaa bulshada gobolka karkaar bulshada gobolka karkaar waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxa weeye dareenkiinnii xalay iyo maanta gelinkii hore ahaa waxay ahayd inaad welwel ka qabteen arrintaas laakiin ilaahay fadligiis iyo dadka bulshada iyo dowladdiiba inay booliiskiiba ay gacan wadageliyeen oo kaymaha mareen waxay daliil u tahay inay dadka iyo bulshaduba isku dhow yihiin aan mar walbana isku dareen noqonayno wax cabsiya oo hadda jirtaana ma jirto maadaama la dilay bahalkii ragga cunay waxaan leeyahay bulshaduna wax kastoo aragtaan inaad nala soo wadaagtaan saasay muhiim u tahay si aanu uga jawaabno